bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamadi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuuda sulaymaan bnu mashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu bayaani mawaadici qasmi اlkhumusi wasahmi di lqurbaa ay hada kani baabu bayaani mawaadici qasmi اlkhumusi khumuska qaybintiisa mawaadicdiisii caddaynteediibu u baab yahay wasahmi dilqurbaa saamiga oo dawilqurbaa qaraabada nebiga saamiga ay leeyihiinna caddayntiisiibuu u baab yahay ayb oo saamiga qaraabada rasuulka ay leedahay sala اllahu calayh waali wasalam ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna عubayd اللhi بن cمر بن maysرة whuو الqwاririي cubaydاللahi الqwاrيrي qال xdثna cبدالرحمن بن مهدي whuوa البصري الإmام qال xdثna عubayd الlahi qال xdثna عn qال xdثna cبدالرحمن بن مهدي عن cabdاللahi بن المبارك can cabdillaahi bni mubaarak can yuunusa bni yaziida can الzuhriyi qaala ahbaranii saciid bnu اlmusayab qaala ahbaranii jubayru bnu muطcim annahu jaaءa huwa wacuثmaan bnu cafaan jubayr iyo cuثmaan ayaa yimaadeen yukallimaani rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam iyagoo nebiga la hadlaayaan fii maa qasama wixii uu qeybiyey kala hadlayo oo min alkhumusi khumuskii ah bayna bani haashimin wa bani muqalib uu u qaybiyey khumuskii uu u qaybiyey reer bani haashim iyo reer bani lmuqalib iyagoo kala hadlayo ayay u yimaadeen cuhmaanu bnu cafaan iyo jubayru bnu muطcim sababkay ugu yimaadeenna waxa ay tahay labadoodu jubayr bnu muطcimna waa min bani nawfal nawfal ibni cabdimanaaf cuhmaanu bnu cafaanna waa cabdishamsi ibni cabdimanaafoo ku abtirsanaa afaraa marka isla dhalatay almuqalib ibnu cabdimanaaf haashim ibnu cabdimanaaf nawfal ibnu cabdimanaaf iyo cabdishams ibnu cabdimanaaf afar isla dhalatayoo siman markaa nebigu khumusulkhumuskii wuxuu siiyey laba qolo ilmo cabdimanaaf laba qolou ka siiyey ree banilmuqalib iyo ree bani haashim banilmualibkan cabdulmualib ha u malayna nebiga awowgiis maaha wax laga hadlayna haashim iyo waxaa siman iyo mualib ayb labadooda cabdimanaafha dhalay ayb labadan marka nebigu waa siiyey labadii kalena oo la sinaa ayaga waa ka tegey oo qolana uu cusmaan ka dhashay qolana uu ka dhashay jubayr ibnu mucim uu ka dhashay ayb saasay marka ugu yimaadeen rasuulka calayh الsalaaة wasalaam faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qasamta liikhwaaninaa walaalahan baad u qaybisay bani lmuqalib bani lmuqalib aad ka siisay walam tucdinaa shay-an annagana waxba nama aadan siinin maxay ku dhacday wa qaraabatunaa annaga qaraabadeenna iyo wa qaraabatuhum iyaga qaraabadooduna minka adiga ay ku dhow yihiin waaxidatun hal mid ay tahay isku mid ay tahay maxaad banilmuqalib u siisay bani haashim waaba garanno adaa ka dhashay laakiin banilmuqalib iyo annaga waa kuu simannahaye maxaa iyaga u siisay khumuska faqaala اnabiyu sala اllahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi innamaa banuu haashimin reer bani haashim iyo wa banulmuqalib iyo reer banilmuqalib shay-un waaxidun hal shay weeyaan hal shay bay isku yihiin banilmuqalib iyo bani haashim halka shayna waxaa weeyaan nusrada nusrada iyo yacnii taageeradii ay nebiga siiyeen calayhi salaatu wasalaam oo wakhtigii nebiga la go'doomiyey ee la gooyey ayaa iyagii qolooyinkan marka reer bani nawfal iyo reer bani bani cabdishams qurayshta kaley raaceen iyaga laakiin banilmuqalib iyagu waa diiday waxayna ku hareen reer bani haashim dhibkii ku dhaca innagana nagu dhacayo waa go'doonkaas marka iyagu waa diideen oo waxay garab siiyeen ay garab istaageen reer bani haashim ayb marka iyaga iyo reer bani haashim marka nusradaasibaa waxay u noqotay sharaf ayay u noqotay reer bani haashim iyo iyagaana khumus wax ka qaato dad kale oo la siiyo humus wax ka qaataa ma jiraan qaala jubayrun markaa jubayr waxa uu yidhi walam yaqsim libani cabdishamsin reer bani cabdishamsina uma qaybinin walaa libani nawfal reer bani nawfal min dalika alkhumus khumuska kamaa qasama libani haashimin wa bani lmuqalib si ugu qaybiyey oo kale uguma uunan qaybinin qaala wakaana abuu bakrin abuu bakr wuxuu ahaa yaqsimu alkhumusa khumuska inuu qaybinayo naxwa qasmi rasuulillahi sal l slam nebiga qaybtiisii oo kale siduu u qaybin jiray oo kale ayuu abuubakarna u qaybin jiray hayra annahu lam yakun laakiin ma uunan ahayn yucdi inuu siinayo qurbaa rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga yacnii qaraabadiisa maa kaana nebiyu sala allahu calayh waali wasalama yucdiihi wixii nebigu uu siin jiray ayb qaala waxa uu yidhi wakaana cumar bnu lkhaaab cumar bnu lkhadaab yucdiihim minhu wuu ka siin jiray khumuskiibuu wax ka siin jiray cumar wa cusmaanu cusmaanna waa siin jiray bacdahu daraashii ayb sidaasoo ma ku taallo ayb ayb qaala wakaana cumar bnu lkhadaab yucdiihim minhu cumar waa siin jiray wa cusmaanu bacdahu cusmaanna sidoo kale gadaasheed waa siin jiray ayb ayb marka abuubakarna khumuska waa siin jiray dabcan laakiin cadiyaadkii kale oo nebiga uu siin jiray ma siin jirin khumuskaa ayuu sii jiray ayb xadiidku wuxuu daliil u yahay marka madhabka imaamu shaafici oo ah sahmiga ama saamiga sahmu dilqurbaa waxaa wax ku qaato laba qolo oo keliya banilmuqalib iyo bani haashim carab oo dhan wax kuma qaataan quraysh oo dhanna wax kuma qaadato waxaa wax ku qaataan oo keliya labadaas qolo bani haashim iyo banilmuqalib waana madhabka alimaamu shaafici uu ku tegey khaasatan marka labadaasaa marka waclamuu annamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa labadan banilmuqalib iyo bani haashim ayb qurayshta kale marka iyadu ma laha ayb cumar bnu cabdilcasiis isagu wuxuu yidhi banu haashim keliya unbaa leh reer banilmuqalib ma laha ayb ayb saasaana zayd bnu arqamna uu ku tegey oo reer banilmuqalib maynan ku darin ayaga bani haashim keliya siiyeen laakiin xadiidkan waa aragtaa nebigu inuu reer banilmuqalibna siin jiray ugu dari jiray reer banilmuqalib marka waa qolada imaamu shaafici oo ka dhashay waa muqalibi asaga imaamu shaafici ayb xadiidkan wuxuu deliil u yahay marka uu tusayaa ayb ree nimankaa marka reer banilmuqalib saamigaas inay iyagu leeyihiin quraysh ka sokay ayb sababkay ku mutaysteenna waa macnahaas aan sheegnay ayb قال xdثna cbayd اللhi بن cmر وhuو الqwaaririي qال xadثna cثmaan بن cmر qال أخbarnii yuنس وهو بن يزيد الأylي عن الزهرiي عan سacيid بن المصyب qاal أخbarnii جubayr بن مطcم ayaa ii sheegay أna rasuul الlahi صلى اه sلم nbiga lam yqsm لbني cabdشhمس وalaa لbني نwfl uma uusan qaybinin min اlkhmusi khmuska شhaya waxba ugama qaybinin kamaa qasma لbني hاaشhimi وbني المطلب so ugu qaybiyey oo kale uguma qaybinin qaala wakaana abuu bakrin yaqsimu alkhumusa wa kaana abuu bakrin abuu bakr wuxuu ahaa yaqsimu alkhumusa khumuska inuu qaybinayo naxwa qasmi rasuuli illahi sal l salam qaybtii nebiga oo kale hayra annahu lam yakun yucdii qurba rasuuli illahi sal l salam kamaa kaana yucdiihim rasuulu llahi sal slam sidii nebigu u siin jiray qaraabadii rasuulka uma siin jiray isaga wakaana cumaru yucdiihim waa siin jiray waman kaana bacdahu minhu ayb iyo waman kaana bacdahu markaa yani gadaashiisa ah minhu ayb xadiidkan isaga marka isnaadkiisu waa saxiix ayb macnihii kii hore kaleuna tusayaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa hushaymun wahu bnu bashiir alwasiطi can moxamed bni isxaaq can الzuhriyi can saciid bni اlmusayib qaal ahbaranii jubayr bnu muطcim qaala falama kaana yowmu khaybara markay ahayd wadaca rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu dhigay sahma dilqurbaa qaraabadiisa saamigoodii fii bani haashim wa bani lmuqalib ayuu dhigay wa taraka bani nawfal waa ka tegey wa bani cabdishamsina waa ka tegey faindalaqtu ana wa cuثmaan bnu cafaan aniga cuثmaan baa tagnay xataa atayna الnabiya salى اllahu alayh ali wslam ilaa an nebiga u imaanno faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow haaulaa'i banuu haashim kuwan waa banuu haashim laa nunkiru fadlahum fadligooda ma inkirayno lilmowdici اladii fadligu maxay ku heleenna booska wadacaka allaahu alla uu ku dejiyey bihi booskaaba minhum iyaga uu kaa dejiyey darteed booska adiga uu iyaga kaa dejiyey dartood iyaga fadligooda ma inkirayno qoladaa reer bani haashim adaa ka dhashay ayaga yani ma diidanin ayaga fadligooda ayb famaa baalu ikhwaaninaa walaalahayn xaalkooda waa maxay banilmuqalib ah acdaytahum aad u siisay wa taragtana annagana aad noogaga tagtay annagii marka maxaad noogaga yacni innagii maxaad noogaga tagtay oo iyagana aa u siisay marka sidaasuu yidhi ayb marka wuxuu yidhi waqaraabatunaa qaraabadeennuna waaxidatun hal mid un ay tahay oo aan jin nahay oo aan siman nahay marka faqaala rasuulu اllaahi sala اllahu calayh waalih wasalama innaa wa banulmuqalib nebigu wuxuu yidhi annaga iyo banulmuqalib laa naftariqu ma kala tegayna fii jaahiliyatin jaahiliya dhexdeed walaa islaamin biislaam wainamaa naxnu annaga iyo wahum iyagu shay-un waaxidun weeyaan hal shay washabaka bayna asaabicihi farihiisana waa isdhexgeliyey nebiga calayh isalaatu wasalaam marka macnaha xadiidka wuxuu tusayaa jaahiliyada ha ahaatee wanaagga qof uu sameeyo taariikhdiisa inay saamayn ku yeelanayso nimankan marka reer benilmuqalib waxay ku yeesheen taariikhdan wanaag ay faleen gardarro lagu gardaroonayey reer bani haashim oo nebiga dartiis loogu gardaroonayay diideen iyaga gaalkooda iyo muslimkooda labadaba garab nebigay garab istaageen markaas kooda gaalka ahaa iyo midkooda muslimka ahaa ayb wahaakadaa dadkii nebigu markii la go'doomiyey dad baa ka shaqeeyey warqaddaas laftirkeeda sidii loo ibdaalin lahaa oo loo baabi'i lahay oo heshiiskaas joogka ku socdo in la go'doomiye reer bani haashim si loo baabi'iyo ayaa dad ka shaqeeyeenay una socdeen dadkaana marka taariikhda waa xustay oo siirada waa lagu sheegay marka qofka wanaagga ama yacni mowqifka fiicanoo uu istaaga mar baahi badan loo qabo taariikhdiisa dambey faa'iido u noqotaa qaala xadaanaa xuseyn bnu caliyin alcijliy qaala xadaanaa wakiicun can ilxasan bni saalix can isudiyi fii dilqurba qaala waxa uu yidhi hum banuu cabdilmuqalib ayb reer bani cabdilmuqalib waayo ayuu yidhi ayb aarkan marka suddi waa ka ansaxay wahuwa ismaaciil bn cabdiraxmaan yaa la yidhaahdaa laakiin xadiidka nebiga wuxuu tilmaamayaa bani cabdilmuqalib inuunan ku ekayne bal bani haashimka kale iyo banilmuqalibka ayaga la siman xataa inay soo gelayaan ayb cabdulmuqalib haddii la yidhaha waa nebiga awowgiis intuu dhalay iyagu waa yihiin aalubeyt yacnii waxaan u jeedaa qaraabada rasuulka waa yihiin laakiin intaa waa ka xeel dheer tahay marka marka khumuska laga hadlaayo iyo marka zakada taxriimkeeda laga hadlaayo labadan qolay ku kooban tahay banilmuqalib iyo bani haashim laakiin labadan axkaam hadda marka aan la joogin aalu rasuul qaraabada nebiga iyay noqonayaan marka qaraabada nebiga waxay iska noqonayaan marka quraysh oo dhan waa qaraabadii rasuulka qul laa as'alukum calayhi min ajrin ila almawaddata fi lqurbaa ila almawaddata fi lqurbaa quraysh buu nebiga la hadlaayo waxaa ku tidhaahdaa baa la yidhi wax kiro ah qur-aankan soo gaarsiintiisa idinkuma warsanaayo ilaa yacnii waxaan idin weydiinayaa un qaraabanimada inaad yacnii aan isku ilaalinno ayb qaraabanimada qaraabanimadu marka waa quraysh oo dhan baa marka nebiga uu ka hadlaa dadkii marka uu xididka la ah iyo kuwii quraysh iyo xaasaskiisii kulluhum waxaa weeyaan aalubeyt marka aalubeyt marka laga hadlayo xaasaskiisu waa yihiin maxaa yeeley aalu rajul zawjadiisa waa ka mid tahay xaaskiisa marka aswaaju nebiyi way ka mid yihiin iyaga laakiin sadaqadu iyagu xaaraam kama aha xaasaska nebiga maxaa yeeley xaasaska nebiga iyaga asaalatan qaraabo iyo yacnii qaraabanimada midna nikaaxaa keenay musaahara midna waxaa keenay nasab yaa keenay marka iyagu asaalatan markii hore lowlaa nikaax guurka rasuulka haddii la la-yahay ma aysan yacni noqdeen qaraabo rasuul laakiin kuwa iyaga marka reer banilmuqalib iyo reer bani haashim waa qaraabo oo oo yacnii nasab oo hilib ah ayb iyaga marka xataa ninkay xoreeyaan sadaqada waa ka xaaraam laakiin xaasaska nebiga qofkay xoreeyaan bariira sadaqada waa xalaalen u ahayd iyadoo weliba yacni min mawaali aali beyti nebiyi ahayd xaaskii nebiga ille waa aalubeytkiise sababtoo ah cidda ay sababtooda ku soo galeen ayaanba iyada laftirkeeda nikaax ku timid oon ku imaanin tusaale ahaan aan ku imaanin qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cambasatu qaala xadaanaa yunus can ibni shihaab qaala akhbaranii yaziid bnu hurmuz ana najdata alxaruuriy najdata alxaruuri waa nin khaariji ah buu ahaa khawaarijta ka mid ah qolada najadaadka firqada la yidhahdo isaga ku abtirsato xiina xaja markuu xajiyey fii fitnati bni zubayr dagaalkii ibnu zubayr markuu socday arsala ilaa bni cabbaas buu u cid diray yas'aluhu isagoo weydiinayo can sahmi dilqurbaa qaraabadii rasuulka saamigooda isagoo su'aalayo wayaquulu uu dhahayo liman taraahu yaad u aragtaa in la siiyo qaala bnu cabbaas waxa uu yidhi liqurbaa rasuulillahi sal l slam dadkii nebiga qaraabadiisa ahaa yaan u arkayaa qasamahu lahum rasuulullahi nebigaa u qeybiyey sala allahu calayh ali wasalam waqad kaana cumaru cumar wuxuu ahaa carada calaynaa inuu noo soo bandhigay min daalika kaagaasi cardan bandhig ra'aynaahu aan u aragnay duuna xaqinaa xaqeenna wax ka yar faradadnaahu calayhi waannu ku celinnay wa abaynaa waana diidnay an naqbalahu inaan ka aqbalno yanii waqti waqhtiyada ka mid ah baa cumar yaa khumuskii ku ijtihaaday markaasoo wixii ay lahaayeen saamigii khumuska ay ku lahaayeen ayaa yuu ka yareeyey xoogaa waxoodii markaasaan ku diidnay buu yidhi orod qabso annaga kaa qaadan maynan dhahnay buu yidhi wax yar baa xaqeenni ka yar ayuuna siiyey marka meeshan waxaa laga qaatay ibnu cabbaas sida uu ku wado saamigan oo ay leeyihiin dadkan qaraabada rasuulka banilmuqalib iyo bani haashim marka haniimada la xoolaha lasoo haniimaysto shan ayaa loo qaybiyaa qayb baa laga bixiyaa qaybtaas marka khumus ka miday wax ku leeyihiin ayaga khumusul khumuskaas kaas marka iyaga la siinayo oo qaraabada nebiga la siinaayo qadarkiisii intii marka hadba maalkaa lasoo qaatay oo lasoo qaniimaystay qadarka ay ku leeyihiin saami go-an waay saamigaas go-an marka in laga yareeyo yacni waa diidi karaan waa wax iyagu ay leeyihiin oo kale ayb taasaa marka uu ku keenay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin haddii aan khumus la siinayninba maalan oo ama khumus ounan jirin sakada ma qaadan karaan iyaga ma qaadan karaan sakada sina kuma qaadan karaan maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi innamaa hiya awsaakhu nnaas dadka wasakhyaalkooda waaye idinkana idinma habboona marka waa waa laga daayay iyagu xaaraanay ka tahay inay qaataan banilmualib iyo bani haashim sake ma qaadan karaan khumuska xoolahan marka khumusul khumuskay wax ku leeyihiin oo wax laga siinaya haddii la waayo xataa zake loogu bedeli maayo ayb maxaa yeelay axaadiidtaa faraha badan baa soo aroortay oo ku timid qaala xadaanaa cabaasu bnu cabdilcaظiim wahuwa alcambariyu abulfadl iqat xaafid akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim alarbaca qaala xadaanaa yaxya bnu abi bukayr whuwa اlkirmaniyu iqة أhraجa xadiiثa وaصxaabu الkutub الsiتة qaala xadaثna abu jacfar yعni الraaزي abu jacfar الraaزي waxaa la yihahdaa ciisa bnu abi ciisa maahan ayb صaduuq sayiء الxifdi khusuuصa can الmugiirة ninkan marka waa saduuq oo sayiء اlxifdi waa laazim haddana kuma sii jirto marka uu ka warinayo almuiira muiira markuu ka warinayo maku sii jirtuu leeyahay xadiidkan marka waa ninka ku jira xadiidka dhahayo maa zaala rasuulu llahi sal l slam yaqnutu fi اlfajri xataa faaraqa dunya ninkan baa ku jira ciisa bn abi ciisa maahan ayb waana ninkan saduuqun sayi lxifdi baa la yidhi waxuu khilaafayna xadiidkii ibnu khuseyme oo saxiixiisa ku soo saaray ahaa maa kaana rasuulu llahi sal l slam kaana laa yaqnutu ila ida dacaa liqowmin aw calaa qowmin xadiidkaasuu ka hor imaanan oo rag tiqaada ay wariyeen nebigu ma qunuudi jirin ilaa inuu dad habaaraayo ama inuu dad u ducaynayo maaha ninkanna wuxuu leeyahy subax walba waa qunuudi jira subax alla keeno iska hor imaanaya marka ixtimaal keligii ma ixtimaali kara marka ninkan mukhaalafo intaas la eg saa darteed baa marka culimmada xataa culimo shaaficiyada ka midoo muxadisiin waaweyn ay u iisheen xadiidkaas inuu munkar yahay can muarifin wahuwa muarif bnu ariif alkuufi iqat faadil ahraja xadiidu asxaabu kutub sita can cabdiraxmaan bni abi layla wahuwa alansaariyu qaala samictu caliyan yaquulu wallaanii rasuulu llahi sal slm nebigu wuxuu ii dhiibay khumus alkhumus khumusulkhumuskiibuu ii dhiibay khumusulkhumuska waa haniimadii baa shan loo qaybiyey qayb baa laga bixiyey qaybtii baa shan loo sii qaybiyey qayb ka mida saamigaasay leeyihiin aalubeytka khumusulkhumuska ayaa nebigu shaqadiisa ii dhiibay fawadactuhu mawaadicahu boosaskiisii baan dhigay xayaata rasuulillahi sal l slam waqhtigii nebiga wa xayaata abi bakrin iyo waqhtiga abi bakr souma jeedid marka abu bakr waqhtigiisa waa la sii jiray khumuskooda wa xayaata cumar fa utiya bimaalin maal baa la keenay fadacaanii waa ii yeeray cumar faqaala waxau yidhi khudhu qaad faqultu waxaan idhi laa uriiduhu anigu ma rabo qaala waxau yidhi khudhu qaado faantum axaqu bihi idinkaa ku xaqnimo badanta kane qultu waxaan idhi qad istaqnaynaa canhu waa ka maarannay waa ka deeqtoonnaa fajacalahu fii beytilmaali beytulmaalkuu yeelana qaybkii iyagu ay lahaayeen baa marka wuxuu leey waa ka maarannaa hadda waxbaan haysannaayo iska qaada adiga way soo celiyeen beytulmaalkii baa lagu shubay marka xadiidkan marka ninkan abu jacfar raazi baa ku jiro sanadkiis marka waa daciif qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba wahuwa alcabsiyu اlkuufiyu iqat ayb akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita ilaa ibnu maaja marka laga reebo iyo nasaa-i oo isaguna camal yowm waleyl uga wariyen sunanka uga warinin ayb wuxuu yidhi marka qaala xadaana bnu numayr wahuwa cabdulahi bnu numayr alkuufiyu qaala xadaanaa haashim bnu اlbariid abu cali alkuufi ayaa la yidhaha iqatun ila anahu rumiya biاtashayuc akhraja xadiidahu abu daawuud wاnasaa-iy wbnu maaja qaala xadaanaa xuseyn bnu maymuun xuseyn bnu maymuun alkhindaqiyu waqiila alkhindafiyu labadaba loo dabdiyey fa iyo qaaf labadaba nusakha badankood waxay qoraan fa qaafkana waxaa laga saxay oo laga keenay kitaabu ikmaal libni makuula abu nasr ibni makuula kitaabkiisa ayaa wuxuu qoraya wuxuu u dabdiyey qaaf alkhindaqiyu mucallimina aaduu marka uu rajaxay taas fa'da waa diiday qaafkuu rajaxay murajaxaad badanna waa ku dhex sheegay taxqiiqa kitaabkaas ikmaalka ayb qaar ahlucilmiga ka midana waxay dabdiyeen fa alkhindafiyu markaa ninkan isagu marka waa layinu اlxadiid akhraja xadiidahu abu daawuud wالنasaa'iyu fii musnadi caliyin ninka waa daciif marka can cabdillaahi bni cabdillaahi wahuwa cabdullahi bni cabdillaahi alraasiyu mowla bani haashim saduuqun akhraja xadiidahu abu daawuud wالtirmidiyu wالنasaa'iyu fii musnadi caliyin wbni maaja can cabdiraxmaan bni abi leyla qaala samictu caliyan yaquul ijtamactu ana waalcabaasu wafaatimatu wasayd bnu xaarika kulannay cinda anebiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga agtiisa faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo in ra'ayta an tuwalliyanii haddaad u aragto inaad ii dhiibto ood igaga madax yeesho xaqanaa annaga xaqeenna min hada alkhumusi aan ku leennahay fii kitaabillahi ilahi kitaabkiisa dhexdiisa aan ugu leennahay fa aqsimahu aan qaybiyo markaa xayaataka noloshaada adoo noolba aan qayqaybiyo kay laa yunaasicanii axadun bacdaka adigoo gadaashaa qofna sousan igula doodin ayb sidaa haddii aadaad arkayso fafcal samee rasuulka ilaahay qaala waxau yidhi fafacala daalika wuu sameeyey sidaa qaala faqasamtuhu waan qaybiyey xayaata rasuulillahi sal l slam waqhtigii nebiga uma wallaaniihi waa ii dhiibay abuu bakrin baa ii dhiibay xataa kaanat aakhira sanatin min sinii cumar ilaa laga gaaro sanadkii ugu dembeeyey sannadihii cumar fa innahu ataahu maalun kafiirun maal badan baa u yimid facasala xaqanaa xaqeenniibuu gooni u bixiyey uma arsala ilaya waa ii cidiray faqultu waxaan idhi qaada buu yidhi markaa dabcan faqultu waxaan idhi dinaa canhu alcaama hinan dinaa annaga dhaxdayada waxaa ah alcaama hinan deeqtoonaansho ayaa alcaama fii hada alcaami sanadkan dhexdiisa ah canhu xaggiisa yanii maalkan xaggiisa waa ka maarannaa sanadkan wabilmuslimiina ilayhi xaajatun muslimiintiina xaaje iyo danbay ka leeyihiin fardudhu celi calayhim muslimiinta ku celi iyagaa u baahani faradahu calayhim waa ku celiyey uma lam yadcunii ilayhi axadun qofna iiguma yeedhin khumuskaas maamulkiisa bacda cumara cumar kadib yacnii cumarka bacdu cid dambe iigu yeertay maanay jirin ayb falaqiitu alcabaasa baan la kulmay bacdamaa kharajtu markaan baxay min cindi cumara aan ka baxay faqaala waxa uu yidhi yaa caliyu caliyow xaramtana alhadaata maanta waxaad naga mancisay shay-an laa yuraddu calayna abadan korkeenna aan weligeedna loogu soo celin doonin aan yani sida aan arkayo maal aan dib dambe na loogu soo celin doonin yaad maanta naga dhiibtay ood naga xarimto naga mancisay haddaa adiga tidhaahno dan kama lihi xaajo kama lihi bis waayo waa dheragsannahay dadka muslimiinta hala siiyo yaa kuu soo celinayo marka dib dambe laguma soo celinayo wa kaana rajulan wuxuu ahaa cabaas nin daahiyan caqli badan oo umuuraha fahmi karo meeshay ku socon karaan xadiidkan isnaadkiisu waa daciifo xusein ibnu maymuun ayaa ku jiro wahuwa daciifun qaala xadaanaa axmed bnu saalix wahuwa almisriyu qaala xadaanaa cambasatu wahuwa cambasatu bnu khaalid bni yaziid alayliy qaala xadaanaa yuunus can ibni shihaab qaala ahbaranii cabdullahi bn اlxaarif bni nawfal الهiشhاaمiي أن cبدالمطلب بن ربيcaة بن الxاarث بن cabdالمطلب أخبرaه أنa أbaahu aabbihi oo رaبيcaةa بن الxاarث ah iyo وcabaas بن cabdالمطلب cabaas بن cabdالمطلب qaalaha waxay dhaheen labadooda لcabdالمطلب بن رaبيcة waxay ku dhaheen iyo وللفضل بن cabaas ynي فضل cabaaس بن cabdالمطلب iyo رaبيcaة بن الxاarث ayaa labadoodii wiil ay dhaleen midna cabdالمطلب u dhaleen midna wxuu dhalay فضل بن cabaas labadoodii markaa waxay ku yidhaahdeen iiti yaa rasuulallahi sal l slam nebiga u taga faquulaa lahu waxaa ku tiraahdaa yaa rasuula allah qad balagnaa waxaan gaarnay min asinni da'da maa taraa intan aadna arkayso dad intan dhan ayaan nahay oo da'dan jiro wa axbabnaa waxaan jeclaysannay an natasawaja inaan guursanno wa anta adiguna yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow abaru nnaasi dad midka ugu baarnimo badan baa tahay wa awsaluhum ugu dad xidhiirin badan walaysa cindanaa annaga walaysa cinda abawaynaa labadeenna aabba agtoodana maa yusbiqaani wax ay nagu mahar siiyaan oo inaan meher isaga bixinno ay noo siiyaan ma hayaan walaysa cinda abawaynaa labadiinna dhashay annaga labadeenna aabbo maha agtooda ma aha maa yusbiqaani cannaa wax ay meher nooga bixiyaan fastacmilnaa naga caamil yeel oo shaqo noo dir yaa rasuulallah rasuulka ilaahi cala sadaqaati sadaqada sakada aan soo aruurinno xoogaa aan shaqo ka helno meeshaas ila sakada qofka uruuriya waalcaamiliina calayha sakada wax laga siin jiray mushaar buu ku lahaa falnuaddi ilayka aan kuu gudanno falnu'addi ilayka maa yu'addi alcummaal dadka cummaasha ee shaqaalaha waxay kuu keenaanay kuu soo gutaan annagana aan kuu gudanno aan kugu shaqayno walnusib aan helno maa kaana fiiha min mirfaqin maa waxa kaana ahaaday fiihaa dhexdeeda min mirfaqin oo wax la kaalmaysta ah wax yaroon kaalmaysannoon kaalmo ka dhiganno saan uga helno oon meesha uga soo saaranno qaala waxa uu yidhi markaa fa ataa caliy bnu abi qaalib baa yimid innagoo saa u sheekaysanayno wa naxnu innaga oo calaa tilka alxaali xaaladdaas ku sugan korkeeda faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi inna rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa yastacmilu minkum kama caamil dhigayo idinka xaal uu idinka mid yahay axaddan qof cala sadaqati sadaqada ugama caamil yeelayo maya uu yidhi rasuulka ilaa yacnii rasuulka ilaahan ku dhaartay nebiga shaqe shaqadaas sadaqa soo aruurintaa idinma dirayo faqaala lahu rabiicatu rabiica markaa wuxuu ku yidhi haada min amrika haadaa warkan aad sheegaysid min amrika adiga lee waayu yidhi amarkaaga waay iyo warkaaga ra'yigaaga waayuu leeyahay haada min amrika qad nilta waxaad adigu gaartay sihra rasuulillaahi sal l salam nebiga xidhigtinimadiisii baad adiga gaartay waa kuu eg tahay inaad saasna dhahdo ana wax ma haysanno ma guursanin adigana gabadhii rasuulka aad qabtaa sala allahu calayh ali wasalam waradia allaahu canha falam naxsudka kuguma aanan xasdin calayhi kaas korkiisa nacam annagoo kuguma haysanno taa kuguma aanan xasdin fa alqaa caliyun cali wuxuu dhigtay marka ridaa'ahu go'aysiiba dhulka dhigtay uma dajaca calayhi waa ku jiifsaday fa qaala wuxuu yidhi ana abuu xasani abuu xasani alqarni abuxasankii waxaan ahaa buu yidhi markaa ragga ahaa ayb alqarmu waxaa la yidhaha alfaxlu min alibil geela kan ku jira ee qoorka ahaa la yidhaha qarmiga marka wuxuu ka wadaa aniga yani ninkii ragga ahaayaan aniga ahay buu leeyahay abulxasan ragga ahaa baan ahay ayb oo qoladiinna dhan yacni ninka ragga u ah yaan ahay ayb wallaahi baan ku dhaartaye laa ariimu faaruqi maayo meeshaan xataa yarjica ilaykumaa ibnaakumaa labadiinnan wiil intay ka soo noqdaanoo nebiga inta u tagaan soo ogaadaan ay soo laabtaan halkan ka tegi maayo bijawaabin maa ay la soo noqdaan kii jawaabtiis bacadtumaa bihi aad la dirteen ila nebiy ula dirteen sala allahu calayh waali wasalam qaala cabdulmualib cabdulmualib waxa uu yidhi fanalaqtu waan tegey ana aniga iyo walfadlu fadl xataa nuwaafiqa salaata duhri ilaa aan marka salaada duhri inagoo gaarayna ayb xataa nuwaafiqa salaata duhri intaan ka gaarnay qad qaamad iyadooba la aqimayo markaan gaarnay fasallaynaa maca annaasi dadkii baan la tukannay uma asractu ana anaa degdegay iyo walfadlu fadl ilaa baabi xujrati rasuuli illahi sal slam nebiga qolkiisa albaabkiisa ayaan u degdegay wahuwa yowmaidin cinda zaynaba binti jaxsh maalinkaas zaynabo ayuu la joogay faqumnaa bilbaabi albaabkii baan istaagnay xataa ataa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam intuu nebigii ka yimid fa akhada biudunii dhegtayduu qabtay wa uduni lfadli iyo fadal dhegtiisa waa ilmo yaryar maadaama ay yihiin de nebigana bimansilati lwaalid ummadoo dhan oo uu yahay haddana dadkan ilmihiisii oo kale ay yihiin ayuu marka sidaa dhegta uga qabtayuma qaala waxa uu yidhi akhrijaa maa tusariraani soo bixiya waxa aad siraysanaysaan waxa idin keenay bal sheega yacni wuxuu dareemay inay xaajo u socdaan oy wax ka rabaan uma dakhala waa galay faadina lii waa ii idmaanay walilfadli buu noo idmay fadakhalnaa waan galnay fatawaakalna alkalaama hadalkii baan isu dhiibi isku tuurtuurnay qaliilan wax yar fatawaakalna yani adiga hadal iyo adiga hadal iyo adiga hadalaan isdhahnay buu ka wadaayb uma kallamtuhu waan la hadlay marka ow kallamahu lfadlu baa la hadlay qad shaka fii dalika cabdullaahi baa ku shakiyey qaala kallamahu biاladii amaranaa bihi abawaana kii labadeenna la hadlayna kallamahu wuxuu kula hadlay biladii wixii amaranaa bihi abawaana labadeennii aabbaayna soo amreen fasakata rasuulu lahi sal slam nebigu waa aamusay saacatan buu aamusay wakhti warafaca basarahu araggiisii buu kor u qaaday qibala sakfi اlbeyt guriga yanii saanqaafkiisii xataa qaala calaynaa ilaa korkeenna uu ku dheeraaday ayb annahu laa yarjicu ilaynaa shay-an waxba inuusan noola soo laabanaynin saan meesha u fadhinnay innagoo marka ilaa aan isniri waxba maba idin siinayo idinlama soo noqonayo rasuulka xataa ra'aynaa zaynaba ilaa aan zaynaba aragnay tulmicu min waraa'i ilxijaab xijaabka gadaashiisa iyadoo nooga ishaarayso biyadihaa gacanteeda turiidu ay leedahay allaa tacjalaa ha degdeginina suga waxbaa la idinsiin rabaayo kaadiina ألا تعجل وإن رسول عثمان وأن وإن وإن تريد ألا تعجلها وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرنا لبضوا أسير يلك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم في أمرنا يعني أننا أمر كان إنه yacni ku dhex jiro ayay noo ishaartay uma khafada rasuulu llahi sal slam ra'sahu markaa nebigu wuxuu foorariyey madaxiisii buu hoos u raariciyey faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi ina haadihi sadaqata sadaqadan innamaa hiya awsaaqu nnaas dadka wasakhiyaalkoodii wey waa sidii cali uu ku yidhi marka sadaqa ma soo helaysaaniska dhaafa taas anaa idinka ogiy sidii bay noqotay marka wa annahaa laa taxilu limuxammadin sadaqadu moxamed uma xalaal aha walaa liaali muxamedin reer muxamedna xalaal uma ah yaa way marka aali muxamedkan banilmuqalib iyo bani haashim marka soomaalida ninkii ku abtirsadood waa inuu iska ilaaliyan dad waxaad arkay soomaalida badankood waxay leeyiin reer bani haashimaan nahay reer banilmuqalib reer bani haashim ay sheegtaan soomaalida nahay zakadan iyo waxaan noo iska daldalaya waagii hore waxaan arki jirnay meelo aan joogi jiray dad yacni dadkan marka ay dadkan ashraaftu dadku ay u yaqaanaan oo iyagu aalubeytka ah ma qaada jirin sakada waa arki jira iyagoon sako qaadanin sida aan u yeelin wakhtiyadii hore marka lacalla in marka sheegashadooda ay kuwaas oo kale wax ka jiraan ayb laakiin dadkan iska sheegto uun haddana iska daldalahay marka wuxuu yidhi udcuu lii nawfal bna alxaarif iigu yeer buu yidhi nawfal ibna alxaarif iigu waca fa duciya lahu waa loogu yeehay nawfal ibna alxaarif baa loogu yeehay faqaala yaa nawfalu nawfalow ankix cabdalmualib cabdulmualib u guuri wiilkan cabdulmualiba u nikaaxayo u guuri fa ankaxanii nawfalu nawfal baa ii guuriyey uma qaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu waxau yidhi udcuu lii iigu yeer maxmiyata bna jaz-in wahuwa rajulu min bani zubayd ayuu ahaa kaana rasuululahi sal l slam nebigu istacmalahu ou caamil uga dhigay cala alahmaasi khumusyaalka faqaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam limaxmiyata ninkaabu wuxuu ku yidhi ankixu lfadla adna ninkaa fadl leeraa u guuri orodbax faankaxahu waa u nikaaxay oo wixii uu ku guursan lahaa iyo ayuu siiyey marka khumuskii baa laga siiyey uma qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi qum istaag faasdiq canhumaa uga yacnii ka maharsii min alkhumusi khumuska kaga maharsii oo maharkooda khumuska ka bixi kadaa wa kadaa intaa iyo intaa mahar ahaan u sii lam yusamihi lii cabdullahi bn alxaarif iima magacaabin labadaa nin buu yidhi u kala guuriya meherkana waxaad ka siisaan meeshaas waxaa ka siisaan khumuska ka siiya waxaa laga qaadanayaa marka reer banilmuqalib iyo bani haashim khumuska in iyaga masaalixdooda in looga qabto ilmahooda yareer wax laga siiyo yacnii kooda kanaan guursan karinoo waxba haysanin laga waxuu ku guursada laga siiyo waa iyagii marka noloshoodii baa laga maamulayaa khumuskaas ayb welina waa u socdaa mar walba waa inuu jiro ayb culammada marka waxay yidhaahdaan see loogu qaybina hadday marka magaaladan oo kale maalan khumusul khumus baa la hayaa waxaa joogaan aalubeyd tiray la egyihiin waa diiwaanay ku jiraan waa la yaqaanaa maalan keefsaan la yeelaya marka qaar waxay leeyihin culammada si eg baa loogu qaybina qisma oo isku mid ah ayaa la siinayaa maxaa yeelay wasfiga ay ku mutaysteen waa kownuhum ay yihiin min bani almualib iyo bani haashim faqiir iyo qani ma loo kala yeelayo maxaa yeelay faqri dartiis maaha waxaan lacagtan waxay ku heleen xoolahan xoolaha waxay ku heleen inay qabiilkaas inay yihiin marka qabiilda nin qaniyana loolama sokeeya nin faqiirana gaar uma laha kulligood isku sibaa loo sheegaya ninka isaga xaqiisa ka tago oo ninkan ugu dardhaho waa baab kale ahlucilmiga kuwa marka qaarkood waxay leeyihin marka isku sibaa loo siinaya laakiin naagaha iyo nimanka sida dhaxalkaoo kale lidakari milu xadil unfayeyni baa laga dhigaya ninku markuu laba saami qaata naagta hal saami baa yeelanaya qaarna waxay leeyihin maya oo isku mid unbaa loo qaybinaya waxaan dhaxal ma aha masaladaas marka iyadu taas waa taasadaqadii marka waa ka xaaraam midbanna marka sidan bay yeelayaa iyagaa marka laga masruufaya saan laga siinaya waxaa xadiidka marka laga qaadanayaa sidoo kale odayga ilmaha uu dhalay inuu yacnii xuquuq inay ku leeyihiin oo xuquuqdaasuna ay ka mid tahay inuu u guuriyo hadday guur doonaan oo ay markaa guur u baahan yihiin xumaan intay ku dhici lahaayeen maaha inuu isagu yidhaahdo yacni lacagtiisa inuu kala baqaylo maahana inuu u guuriyo oo lacagtiisa uu ugu guuriyo oo meherka uu ka bixiyo oo yacnii wixii guurkaas uu dalbaayo si yacni macruufa inuu u siiyo ugu yaraan hal naag maxaa yeelay qofku ilmuhu hadday caajiz yihiin ama in waxba hadduusan kasban karin ama xirfad uu ku shaqaystana lahayn xoolana uusan haysanin hadhow marka maduurkuu ka sinaysanayaa marka mmaaha yani mar adogu marka maaha inuu yidhaah cunuga hadduu shan iyo toban gaaro biso ani waa iga foofayaan ma fiicna sidaasoo kale hadduu hadhow xumaan la imaado cunugaagiiyo zaani noqday wax fiican ma aha walidaalika marka waxyaabaha aabbayaalka marka inay sameeyaan laga rabo way ku jirtaa tan taasaa marka yani keenaysa waxaa laga qaadanayaa cali cilmigiisa ayb iyo sida uu yacnii fahamkiisa iyo iyo isagoo masaa-isha u yidira u ogaa iyo waxa sharciga lagu hubo in lagu dhaaro karo shayga sharcigu aad ogtahay inuu xukun ka gaari xukunkaas dhaar haddaad ku marto waa dhaartaadii kuma dembaabin waxyaabahaas markayuu keenaya sadaqada iyada waxaan dhahnay ahlu beytka nebiga waa ka xaaraam banilmuqalib iyo bani haashim ciddii ay xoreeyaanna waa la mid mowlahooda abuu raafica wuxuu damcay inuu sadaqo soo ururiyo nebigu u yimid soo weydiiyey markaasaa nebiga yidhi mowla alqowmi min anfusihim qoomka qofkay xoreeyaan iyagoo ka mid yahay sadaqa adiga haddaad soo ururiso wax lacaga ma heli karto oo sakada adiga waxba lagaama siin karo sina lagaagama sii karo marka mowla alqowmi min anfusihim buu yihi ayb ishkaal marka waxaa yimid caa-isho bariiray xoraysay maca daalikana waxaa la yidhi bariira sadaqada waa tinta wax lagu sadaqaystay ay qaadatay oo gurigii la keenay oo nebiga loo sheegay markaa uu yidhi hiya iyada sadaqa u yahay walanaa hadiyatun annagana iyadaa noo hadiyeysay marka bariira see looga yeelay iyada marka caaishaba aalubeytka waa ku jirtaaye taas marka ibnulqayim jalaawlafahamka wuxuu yidhaahday iyaga bariira waxay mowlo u ahayd qof ku yimid nikaax baynamaa yacni abuu raafic isaga qoladii banilmuqalib iyo bani haashim qof yacni dad ka dhashay nasab ahaan uga dhashay baa isaga toos yacni xornimada u siiyey oo marka uu mowlo u yahay marka walaha soo maray dhinacaas yaa marka wuxuu ka dhigayaa taas qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cambasat bnu khaalid qaala xadaanaa yunus can ibni shihaab qaala ahbaranii caliy bni xusayn ana xusayna bna caliyin ahbarahu ana caliya bna abi aalibin qaal kaanat lii shaarifun kaanat lii waxaa ii sugnaatay oon qayb oon haystay shaarifun hal yacnii markaa duqowday oo hilib badan ayb yaan lahaa min nasiibii nasiibkayga igaga ahaatay min almaqnami haniimadii yowma badrin maalintii beder haniimadii maalintii beder la haniimaystay ayaan hal ka helay ayb hal markaa aad u duqowday oo weyn markaas wa kaana rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa acdaanii inuu siiyey shaarifanna min alkhumusi buu iga siiyey hal kalena khumusku iga siiyey maxalushaadkiisa dhan intaa waa marka in khumuska khumusulkhumuska aalubeytka inay wax ku leeyihiin yowmaydin maalintaa marka labau isku haystaa falammaa aradtu markaan doonay an abniya inaan dhisto oo aan guri geysto bifaatimata binti rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam waacadtu rajulan nin baan la ballamay sawaaqan dahab sameeye ah nin dahabka sameeyo ayaan la ballamay min bani qaynuqaac qoladaa qaynuqaaca ka dhashay an yartaxila macii inuu ila yacni safro oo uu ila baxo fana'tiya aan tagna marka biidkhirin aan la imaanno idkhir geedka idkhirka caleemihiisa ayb aradtu waxaan doonay an abiicahu inaan iibiyo min asawaaqiina idkhirkaabaa marka waxaan doonay inaan ka gado min asawaaqiina dadka dahabka dhalaaliyo oo dahabka iyo shaqadaa ka shaqaysta ilaa iyagu mar walba waxay u baahan yihiin dad waxaan suujinadaan inama jiri jirin iyo qalabkaan hadda jiro marka xaabo ayaa inta lasoo shido ayaa la shidi jiray dabaa ay noqonaysaa taasaa marka uu birta iyo dabka iyo dahabka iyo kaasuu ku toostoosisa jiray ayb fa astaciina bihi markaa aan kaalmaysta kaa fii waliimati cursii arooskayga weliimadiisa marka aan u kaalmaysta arrintaas geedka idkhirka inaan soo guro nimankaas ka gato wixii aan ka helo inaan markaa weliimo ku samaysto ayb qofka marka inuu shaqaysto oo uu markaa axwaashiisa noloshiisa waxa ku saabsan inuu u shaqaysto ayb ay tusaysaa saxaabaduna ay saas ahaayeen fabaynaa ana ajmacu fabaynaa xilli ana anigu ajmacu aan ururinayo lishaarifii yacnii hashaydii mataacan alaab aan u ururinayo min alaqtaabi oo markaa ah yacnii fa baynaa xilli ana anigu ajmacu aan ururinayo lishaarifii hashayda mataacan aan alaab ku ururinayo min alaqtaabi ah yacnii aqtaabku marka waxaa weeyaan kalaha geena la kor saaro ee saa isu dhaafsiisan ayb qatar koore maa ladhaha koore waalgharaa'iri iyo yacnii marka kabdaha jawaanada ama kabdaha la saaro yacnii hasha dusheeda la saaro waalxibaali xarko aan urursanayo wa shaarifaaya labadaydii halna halaad munaakhaani kuwa la tu'iyey ee yihiinoo la fariisiyey ilaa janbi xujrati rajulin nin qolkiis dhinaciisa min alansaari oo ansaara nin ansaara ayaa la fariisiyey agtiisa ayb qol qol oo deganaa agtiisa meela baan labadii halood aan fariisiyey aqbaltu xiina jamactu maa jamactu aqbaltu waan soo qaabilay xiina jamactu markaan ururiyey maa jamactu waxaan ururiyey faidaa waa aniga oo bishaarifaya labadaydii halaad qad ujtubat la gooyey asnimatuhumaa kursiyadoodii la gooyey labadaydii halaada waxaan arkay kursi laga jartay laga jaray wa buqirat la dooxay khawaasiruhumaa kelyahooda kelidiina markaa yacnii la dooxay wa buqirad la dooxay ama la qufay khawaasiruhumaa kelyahooda wa uqida min akbaadihimaa beerkoodiina la qaatay falam amlik ma aanan hananin caynaya labadeedii indhood xiina ra'aytu markaan arkay daalika almandar araggaas dhacay araggaa markaan arkay waa ishay waayo yidhi indhahaybaan ilmo soo dhaafaa xoolo ka qabay waa wixii uu xoolo ka haystay marka qofka inuu xoolihiisa u murgi karo daliilay u tahay ayb oo dadkii fadliga badnaaba xoolahooda u murgi jiray qofka bani aadamka xoolaha iyo ilmaha iyo meelay uga yaallaan ma la dhihi karo yacnii waxaad ka noqotaa sida derbigaasoo kale suurtagal bacdi naas oo mutasawifo ah oo mutakalifiin ah ayaa iyagu waxay dhahaan wax bani aadamkaba ilaahay uusan ku abuurin ay ka rabaan markaase waxay leeyihin ninkii cunugiisu dhintay oo aan qoslin maba ahanba qof ilaahay ku kalsoon ma ahan qofkaas waa nin jazic oo argagax badanay dhaheen rasuulka ilaahay baa wiilkiisii dhintay ibraahim markaasuu ilmeeyey oo uu yidhi ina alqalba la yaxzan waina alcayna latadmac walaa naquulu ilaa maa yurdi rabba ayb marka suufiguma waxaa la rabaa inuu ka tawakul bato rasuulka calayh salaatu wasalaam ayb iyaga laftirkooda waxaas baan waay waxaan la samayn karinba waay ayb wax aan adiga bani aadamka ilaahay uunan ku abuurin qof iska keeni kara ma laha ayb taasay dhaheen marka cunuga iyo ilmaa yani iyo xoolaha iyo in loo murugooda ma ahan ayb taasay dhaheen ayb falam amlik caynaya xiina ra'aytu dalika almandar markaan arkay faqultu waxaan yidhi man facala haada waxan yaa sameeyey qaaluu waxay yidhaahdeen facalahu xamsatu bnu cabdilmualib xamsatu bnu cabdilmualib baa sameeyey sidaan wahuwa isaguna fii hada albeyti gurigan buu ku jiraa fii sharbin maa jamaacati maca jamaacatin yani dad wax cabayo badan ayuu la joogaa min alansaari ansaarta ka mida dad ansaaroo fara badan bay halkan khamro ku wada cabayaan waa intaan khamrada la xaaraantinimaynin waa qabla yani taxriimi alkhamri yani fii sharbin waxaa weeyaan jamaaca oo khamro cabayso ayb fii sharbin ay fii jamcin jamac isagoo ku dhex jiro min alansaari khamre halkan kula cabayaa hannathu waxaa u heestay qaynatun gabar yaroo addoonna isaga iyo wa asxaabahu asxaabtiisii faqaalad waxay tidhi fii hinaa'ihaa heeskeedii alaa yaa xamsu lishurufi nniwaa'i hashibaa meesha lagu arkay moogtahay haliyo meesha fadhiyo markaasay tidhi alaa yaa xamsu xamsow lishurufi nniwaa'i lishurufi halahan gaar anniwaa'i oo cacayilan halahan aadka u cacayilan yacnii ku faa'iid oo yacnii ku dul dhaco yacnii u bax xaggooda aad ayb alaa yaa xamsu yacni idhab lishurufi niwaa'i fanxarhaa gowrac marka fawasaba xamsatu xamse markaa wuxuu la bood uu booday ila sayfi seeftiibuu xaggeedii u booday wuu soo qabsadee fajtabba wuxuu gooyey marka asnimatahumaa kursiyadoodii kurskii buu gooyey wa baqara khawaasirahumaa ee kelyahoodiina waa jeexay waa dilaaciyey dabcan marka culimmadu waxay yidhahdaan kolley si uun waxa uu sameeyey markii hore inta la gowracay ayuu kurskii gooyey kelidiina dhinac ula baxay xoolihiio sidaas iska ah inuu iska qaadanayo maanuu ma saas maahan bay dheheen qaala caliyu cali markaa wuxuu yidhi faakhada min akbaadihimaa beerkoodii buu qaatay qaala caliyun cali waxa uu yidhi faindalaqtu waan tegey xataa adkhula calaa rasuuli lah sal slam intaan nebiga uga galo wa cindahu zayd bnu xaarisa uu la joogo qaala waxau yidhi facarafa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu gartayba alladii laqiitu wixii aan la kulmay ayuu qiyaasay shiddo iyo murug inaan markaa ayuu iga dareemay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi maa laka maxaa lahaantaada aada kugu dhacay qaala waxau yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow maa ra'aytuka alyowm maantoo kale ma aanan arag buuli caddaa xamsatu xamsa wuxuu ku xadgudbay calaa naaqataya labadeydii halaaq fajtaba asnimatahumaa kuriskoodiibuu gooyey wa baqara khawaasirahumaa keliyahoodiina waa dooxay wahaa huwa daa wahaa huwa isagu daa waa kan fii beytin guri dhexdiis ku jiro macahu sharbun oo uu la jira marka jamaaco khamro cabbayso fadacaa rasuululahi sal اllahu alayh ali wasalam biridaa'ihi nebiga go-iisiibuu u yeertay fartadaahu waa markaa garabkiibuu saartay uma indalaqa yamshii waa tegay isagoo soconaya watabactuhu waan raacay ana aniga iyo wasayd ibnu xaarifata xataa jaءa albeyta intuu gurigii yimid alladii fiihi xamsatu uu ku jiray fasta'dana waa idin dalbaday faudina lahu waa loo idmay ayb iyagiina marka waa la soo galeen markaas jamaaco wada socota haddii hal nin oo amiir ah weliba amiirka haddii uu idin dalbado oo loo idmo amiirka iyo jamaacada la socota waa isku xugun un kuwa kalena istiidaan ma weydiisana ayb ibnu xajar saas ka bixiyey fa idaa hum waab iyaga oo sharbun jamaaco meeshaa marka qamri ku cabbaya ah ayb fadafiqa rasuululahi sal l slam nebigu wuxuu gudagalay yaluumu xamsata inuu eedaynayo fiima facala wixii uu sameeyey faidaa xamsatu xamsana hamilun waa nin wareersanba markaa nacan muxmaratun caynaahu indhihiisu ay guduudan yihiin indhihii baa intay gaduuteen ayay bannaanka soo baxeen isagiina marka waa muusawsan yahay oo waa sakhraansan yahay ayb fanadara xamsatu xamsa wuxuu eegay ilaa rasuulilahi sala allahu calayh ali wasalam uma sacada nadara araggiibuu kor ugu taagay baar buusaa u fiirinayayb fanadara ilaa wejhihi wejigiisii buu fiiriyey uma qaala xamsatu xamsa waxa uu yidhi wahal antum wamaa antum idinku maba tihiinba ilaa cabiidun addoommo unbaa tihiin liabii aabbahay baad addoommo u tihiin uma sacada nadara araggii buu kor u qaaday fanadara ilaa rukbatayhi jilbihiisuu fiiriyey uma sacada nadara fanadara ilaa suratihi xuduntiisii buu fiiriyey yani kor buu ka soo bilaabay saar u wadaa uma sacada nadara fanadara ilaa wejhii korboodan u fiiriyey uma qaala xamsatu xamsa wuxuu yidhi wahal antum oo idinkuma waxaad tihiinba ilaa cabiidun liabii addoommo aabbahay ou lahaa unbaa tihiinahadalkan marka hadal aad khatar ah waay nebiga haddii hadalkan oo kale lagu yidhaahdo waa lagu gaalooba ayb cabiid in nebiga lagu sheego ama addoon la yidhah rasuulku waa wax lagu gaaloobayo laakiin waa sakraan waa sakraansan yahay waxa uu sheegayo ma oga loo qaban maayotanoo kale walidaalika imaamu albukhaari kitaabu alaaq kitaabu alaaq wuxuu baabaystay qofka sakraankaa furiinkiisa ma dhacaa markuu ka hadlayo isagu wuxuu yidhi gaalnimo hadduu ku dhacaan xitaa loo qabanaynin maxay xaggay joogtaa buu marka naag uu furo iyo waxaas ayb tanuu marka qisadaanuu keenay marka imaamu albukhaari calaa kullin marka furiinka midda ah mas'alo culummadu isku khilaafsan yihiin waayo shaaficiyaduna waxay dhahaan waa dhacayaa maxaa yeele asagaa iswaalay isaga iswaalay oo jinniga isku riday laakiin kan wakhtigan laakiin khamradooda xalaalay ahayd isagaa iswaalayna la dhihi karin wakhtigan sabab ha iskugu ahaada laakiin haddana xaaraan ma ahayn laakiin hadda xaaraan waa iyada facarafa rasuululahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu gartay annahu hamilun inuu sakhraansan yahay fanakasa rasuululahi sal l slam nebigu wuu soo dibguriyeeyey calaa caqibihi ciribtiisa ayuu ku soo dibguriyaystay yacnii gadaalgadaal ugu soo socday alqahqaraa dibdib dibdib ayuu gadaalgadaal ugu soo socday fa nakasa rasuululahi sal l slam nebigii waa soo laabtay calaa caqibihi ciribtiisa korkeedu ku soo laabtay alqahqaraa dibdib gadaalgadaal saa marka wuxuu u yeelay dadkan iska khamraysan hadduu sidaa u sii jeesto amay kugu soo boodaanba inuu isyiri baa laga yaaba ayb waana ka suurtoodaan marka taxadarkiisa gadaalgadaal u soo baxdo isagoo wejigiisa u jeeda ayaga xaggooda fa kharaja waa baxay wakharajnaa macahu waana lasooowaan la soo baxay ayb maxalshaahidkiisa oo dhan marka qisada dheer waxay ahayd acdaanii shaarifan min alkhumus ayb intaan kale iska iska daran ayb marka khamrada dadkan cabbi jiray oo iyadoo la cabaaya dhinteen oo aan iyagu yani iyadoona intaan la xaaraantinimaynin ka hor dadkii iyagoo cabaaya dhintay maa xaaluhum qur-aankaa taas ka hadlayo laysa cala aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu ida mataqw waamanuu wacamilu الصaalixaati uma اtaqw waamanuu uma اtaqw waaxsanuu wاllahu yuxibu اlmuxsiniin qala xadaana axmed bnu صaalx qala xadaana cabdاllahi bn wahb qala xadaanii cayaaش bn cuqbaة alxadramiyu can اlfadl bn اlxasan الdamriy ana bna أmi اlxakm ow dubaacata bnatay الzubayr xadaahu can ixdaahumaa labadooda midkood annahaa qaalat inay tidhi asaaqa rasuululahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu soo asiibay sabyan maxaabiis fadahabtu waan tegay ana aniga iyo wakhtii walaashay iyo wafaatimatu bintu rasuulillahi sal l slam fashakownaa ilayhi waan u sheegannay dubaaca iyo ama iyo haweenta kaleo iyadana ibnatay azubayr zubayr bnu اlcawaam yaa loo jeedaa zubayr waxaa dhashay safiya bint cabdilmualib fadahabtu ana wauktii wafaaimatu bintu rasuuli اllahi sal l salam ayaa tagnay fashakownaa ilayhi nebigii baan u cabannay ilaa maa naxnu fiihi waxa aan ku sugannahay dhibka iyo xaalkeenna siduu u adegyahay wasaalnaahu waxaan su'aalannay an ya'mura lanaa inuu noo amro bishayin wax oo min asabiyi maxaabiista ah oo say noogu shaqeeyaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi sabaqa kunna waxaa idinkaga soo hormaray yataamaa badrin beder agoontoodii dadkii beder ku agoontoobay yaa idinkaga soo hormaray walaakin saadullukunna waxaan idin tusayaa calaa maa huwa khayrun lakunna min dalik wax idinkaga fiican oo idinkaga khayr badan addoommadaa inaan idin siiyo idiin shaqeeyaan wax idinka fiican baan idin tusaya o idiin sheegaya ayb tukabiraani illaaha ilaahay baad weynaynaysaan oo allah akbar baad dhahaysaan calaa iri kulli salaatin salaad kasta dabadeeda aaaiina takbiira allahu akbar aaiina tasbiixa subxaan allahi aaiina taxmiida alxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir sidaas dhaha addoon taasaa idinkaga fiican qaala cayaashu wahumaa ibnata cami nebiyi sala allahu calayh ali wasalam labadan gabdhood nebiga yacnii adeerkiis gabdhihiisii waay qaala xadaanaa yaxya bnu khalaf qaala xadaanaa cabdulaclى can saciidin yacni ljurayriy saciid bnu iyaas aljurayri can abilward can ibni acbud qaala qaala lii caliyun alaa uxadiثuka canii makuu sheegaa xaggayga iyo can faatimata binti rasuuli اllahi sal slam wa kaanat min axabi ahlihi ilayhi wa kaanat waxay ahayd min axabi ahlihi ilayhi ahalkiisa dadka loogu jacayl badan yaha bay ahayd faatima qultu balaa baan yidhi inaadan iiga sheekayn iska daaya iga sheekay qaala inahaa jarrat biraxaa innahaa iyadu jarrat muu idin dhigaya ha innahaa iyadu jarrad waxay yacnii ku shaqaysay oo yacnii mar walba ku shaqaynaysay ay gacmaha ku jiidjiidaysay biraxaa shiidka xataa ahara intuu ka saameeyey fii yadiha gacanteeda shiidku marka waa dhagax weyn oo saas oo kale oo god yar leh iyo mid kal oo kale laho weyn ayb markaasaa sidaasaa marka lagu yidhaahdaa ayb waxyaabaha marka waxaa lagu shiitaa ama badarka ah ama yacnii aad in loo daqiijiya la rabo ama kal iyo mooye haddii laga dhigta labadaba waa shiid ayb wakhtiyadana marka makiinada iska soo baxeen ma jiri jirin ayb marka iyagaa gacmahooda marka uga shaqay jiray waxaa saamaysay gacanteediibay marka shiidkii gacantiiba wuxuu u yeelay raad ayb wastaqat bilqirbati ayb wastaqat waxay ku markaa dhaaminaysay bilqirbati ashuunka ama sibraarka xataa ahara fii naxrihaa intuu ka saameeyey dhuunteeda ashuunkana marka yacnii way biyey ku soo dhaamin jirtay halkaasi ku soo qaadi jirtay marka dhinacaas dhuunteedii buu marka saameeyey isaguna wa kanasat ilbeyta gurigii bay xaaqday xataa barat fiyaabuhaa inta dharkeedu oo booroobay faata nebiya sala allahu calayh ali wasalam nebigii baa waxaa u yimaadeen khadamun adeegayaal dhab yacnii addoomaha nebiga u yimaadeenoo faqultu waxaan idhi low atayti abaaki aabbaha haddaad u tegi lahayd fasa'altiihi khaadiman khaadim kuu adeego shaqadan kaa kaafiya aad weydiisan lahayd lakaana xasanan faatathu way u timid fawajadat cindahu waxay agtiisa ku aragtay xuddaatan dad yaryar farajacad way soo laabatay xuddaatan kuwa sheekaysanaya cafo fawajadat cindahu agtiisii waxay ku aragtay xuddaatan dad markaa la sheekaysanaya farajacad way soo noqotay faataaha min alqadi maalintii dambe u yimid faqaala waxa uu yidhi maa kaana xaajatuki oo waxaad iigu timid maxay ahayd xaajadaadii maxay ahayd fasakatad waa aamustay faqultu waxaan idhi cali haddaan ahay ana uxadiuka yaa rasuula allah rasuulka ilaahi anaa kuu sheegayo jarrat biraxaa xataa aharat fii yadiha waxay jiidday oo gacmaheeda ku jiidjiidaysay shiidkii ilaa gacanteeda ka saameeyey waxamalat bilqirbati sibraarkii bay xambaartay xataa aharat fii naxrihaa dhuunteeda intay ka saamaysay falammaa an jaa'aka markuu kuu yimid alkhadamu addoommadii amartuhaa waxaan amray an taatiyaka inay kuu timaado fatastakhdimaka khaadim ay kaa dalbato marka u adeego khaadiman khaadim yaqiihaa ka dhowro xarra maa hiya fiihi kulaylka ay ku dhex sugan tahay khaadim marka ka xigsada kulaylka ay ku dhex sugan tahay yay ku weydiisatay ayaan marka inaad inay ku weydiisataa ayaan kugu soo diray qaala waxa uu yidhi itaqi illaaha yaa faatima faatima ilaahay ka cabso waaddii fariidata rabbiki rabbigaas waxyaabaha uu kugu farad yeelay gudo wacmalii camala ahliki ehelkaaga camalkoodana samay shaqadooda waidaa akhadti madjacaki haddaad jiifkaaga qaadanaysid ood sariirta jeefato fasabbixii alaaan waalaaiin soddon iyo saddex subxaan allaahi la imaw waxmadii alaaan waalaaiin soddon iyo saddex alxamdu lilaahi dheh wakabirii arbacan waalaaiin soddon iyo afarna allahu akbar la imaw fatilka mi'atun waa boqoltaas fa hiya khayrun laki way kaaga khayr badan tahay min khaadimin khaadimintaasaa kaaga khayr badan qaalat radiitu can illaahi wa can rasuulihi iyadana markaa waxay tihi ilaahay xaggiisana waa ka raalli noqday rasuulka xaggiisana waa ka raalli noqday waxaa laga qaadanayaa marka dhowr waxyaabood xadiidkan oy ka mid tahay rasuulka qaraabadiisa dad ugu dhow kuwa ugu jacaylka badan yahay wuxuu u tilmaami jiray wax wanaagsan oo aakhirihi adduun u harayo waxaan kalena marka waa yanii khadan iyo inuu aad wax u siiyo iyo khumuska ha lahaadaan haddana laakiin nebigu inuu aad maalka uga badiyo ma jeclaan jirin ayb oo iyagu wuxuu ku xambaari jiray takaaliifta acmaasha ayb acmaasha la imaada ku dadaala qalbiga xaggiisa taskiye ka raadiya ayb taasaa idin khayr badan adduunya wax yaroo laga tegaayo waay taasaa nebiga u badin jiray dheeftaan marka adduunyada isaga dadkiisa nebiga uma badi jirin bikhilaafi dadka maanta joogo ama dadka yacnii dunida maanta siday tahay waad ka duwantahay ninkii madax noqdaa waxaa weeyaan aad uu uga dherjinayaa adduunyada dadkiisa ayb dadka kalena inay dhib qabaan iyo inaynan dhib qabin war uma haayo ayb laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwo kale oo faatimo uga fog ayaa addoommo iyo dad u adeego uu siinayaa isaga gabadhiisiina wuxuu le iskaga sabar shaqadan guriga laakiin anaa kuu sheegaya waxaad ilaahay ku kaalmaysato shaqadan ay kugu fududaato tan la imaw waxaa laga qaadanayaa adkaartan inay ka mid tahay adkaaru nawm marka la hurdaayo in la akhristo kuwan adkaartan soddon iyo saddex subxaan allahi soddon iyo saddex alxamdu lilaahi soddon iyo afar allahu akbar ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan ibnu taymiya uu ka qaatay haddii la yidhi khaadim waxaa kaaga fiican dikrigan wuxuu yidhi marka dikrigan qofkii akhriyo shaqada adkaysiga u yeelanaya iyo karti ayb ibnu taymiya saasuu yidhi culammada badankoodna waxay dhaheen sidaas maahane yacni waa kaaga khayr badan yahay macnaheedu waxay tahay shaqadu waa un tacabkeedu waa sidiiye oo wax isbeddelaya male tacabku waa intiiye laakiin aakhiraad wax badan helaysaa aad inta sabarta dikrigan akhrisato marka cayni wuxuu leeyahay badrudiin alcayni kitaabkiisa alcalam ulhayidka oo kelimu ayibka uu ku sharxo tafsiirkaas ibnu taymiya uu leeyahay qofkii dikrigan habeenkii ku seexdo subaxii shaqada ma ku daalayo kartibaa ilaahay u seenaya uu leeyahay isagaaba laga arkay yii isaga laftirkiisibaaba laga arkay yii waxaan aragnay waxaa la arkay buu leeyahay sano wax ay ku qabtaan dadka ama wax ay bil ku qabtaan hayruhu yacnii wax hayrkiis oo usbuuc ku qabto ayaa isagu wuxuu ku qaban jiray halgelin bayna duhri waalcasri duhri casri inta u dhaxayso ayuu wax qorayaa weliba isagoo de wax alifaya markaas cilmigii iyo wixii dhammaa waa istixbaarsan yahay qalbigu ku hayaa waa isku aadinayaa qoraal u gelaya casirkii kitaab dhan buu keenayaa qoran xamawiyadan alxamawiyat اlkubraa wuxuu ku qoray hal majlis alxamawiyat اlkubraa oo dooda badan ka qalatay oo nimankii waaweynaay ashaacirada ahaa intay ictiraadaad ay ku keeneen oo ictiraadaadkiina uu uga jawaabay ayb xabsiga markii laga daayeyna nin iyaga ka mida uu ka dood badi waayo xamawiyadaas weyn marka bayna duhri walcasriga ku qoray kitaabkan isaguna waasidiyada sidoo kale waqti gaabanu ku qoran kitaabkan isagana iqtidaau siraadi اlmustaqiimka la yidhaahdo wuxuu sheegay dad dhan oo fuqaha ah ayaa waxay fahmi waayeen buu yidhi gaalada mukhaalafadoodu inay tahay maqsuud sharci ah waxaan bilaabay inaan ururiyo waxa nusuus ku soo arooray baabkaas iyo waxay culimmadii salafka aqwaashoodii iyo saxaabadii aqwaashoodii iyo iqtibaagaanuu soo saaray aakhirka kitaabka markuu dhammaynayo wuxuu leeyahay intan in ka badan yaa laga qori karaa buu yidhi mowduucan laakiin aniga waxaan qorayuu yidhi maa xadarani saaca saacaddan wixii maskaxdayda ku jiray oo istixdaarsanay waayo yidhi waxaana aan qoray oon meeshaan soo dhigay ayb marka badrudiin alcayni wuxuu leeyahy isagii baaba laga arkay uu leeyahay ayb oo dadka kale waaba ka karti badnayd wax ay ku qoraan bil dadka yacnii kutaabta ah ay bil ku qoraan ayaa isagu uu saacado wax ayuu ku qori jiray marka dikrigan akhrisashadiisa faa'iidadii isagaaba laga arkay buu yidhi ayb walidaalika marka qofku haddii de ilaahayna uu ku kalsoonaado dikrigan markau akhrinayana niyo saafiya uu ku akhriyo laa shaka waa helayaa waxaa nebigu uu leeyahay qaala xadaana axmed bnu moxamed almarwasiyu qaala xadaana cabdurazaq qaala ahbarana macmaru can zuhriyi can cali bni xusayn bihadihi اlqisa qaala walam yukhdimha uma khaadimaynin cid uu khaadim ugaga dhigayo uu u siiyey khaadim ahaan ma jirin قال xdثna محمد بن عيسى qال xadثna cنbسة بن cabdالواxد الqرaشي qال أbu jaعفر yعni بن عيiسى buu u jeedaa محamed بن ciise oo ka wada abu jaعفare isaga kunyadiisa la yidhaahdaaye kunaa naquul waxaanu dhihi jirnay إnahu min الأbdaal ninkan wuxuu ka mid aha dadka abdaasha qabla an nasmca intaanan maqlin أna الأbdaala min اlmawaalي abdaashu inay mawaalida ka mid yihiin inta aanan maqlin ayb abdaashu marka axaadiid baa ku soo aroortay yacnii dad awliyada alle ka mida waaye alabdaal baa lagu magacaabaa marka waxay leeyihiin tira ayay marka u yeelaan waa soddon waa afartan axaadiid mawduuca ama baatil ama daciifa ku soo aroortay abdaasha xadiid saxiixa kuma soo aroorin laakiin xadiidka saxiixa ahee jiro laga soo loo soo qaadan karaa waxay tahay xadiidka abu daawuudka laftirkiisa ku imaan doono in اllaha tacaalى yabcaثu lihadihi اlأumma calىa ra'si kuli miئaةi sana man yujadidu lahaa diinaha ilaahay ummaddan boqol sano kasta wuxuu u soo bixinayaa qof diinteeda u cusboonaysiiye xadiidkaas marka ayaa saxiix ah xadiidkan kale abdaasha tiradooda iyo sheegaya saxiix ma aha laakiin kaasaa macnahooda oo ku jira dadkan marka mujadidiinta oo diinka cusboonaysiiyana hal ama laba ma ahan tiradooda tiro gaarana ma noqon karaan allahu aclam ilaahay unbaa ognaa waxaa dhici karta hal waqti inay dhowr mujadid ay joogaan mujadid marka la leeyahayna diin cusubou la imaanayaa maahane diintii dadku ay ka tageen ayuu soo keenaya soo cusboonaysiinaya ayb tajdiidku marka abdaashu marka kaas unbaa marka in laga yidhaahdo ayb qabla an nasmaca ana alabdaala min almawaali intaannan markaa isaga wuxuu leeyahay yani cambasatu bnu cabdilwaaxidkan waa quraysh ayb isagu waxaan ku tiri jirnay min alabdaal inuu yahay inta aanan maqal mawaalida yani abdaashu inay mawaali yihiin inta aanan maqal axaadiiska daciifa ku socota ayb qaala xadaanii اdakiilu bnu iyaas bni nuux bni mujaaca can hilaal bni siraaji bni mujaaca can abiihi can jaddihi mujaaca annahu ata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigu u yimid yatlubu isagoo raadinaya diyata akhiihi walaalkiis diyadiisii qatalathu waxaa dishay banuu saduus min banii duhlin ayaa dileen faqaala nebiyu sal l slam nebigu waxau yidhi low kuntu jaacilan limushrikin diyatan jacaltuhaa liakhiika mushrik haddaan diyo u yeeli lahaa mushrik haddaan biyo ka aan u yeeli lahaa oon isaga yacnii ninkaa mushrigee la dilay dartiis biyadan u qaado haddaan markaan yeeli lahaa waxaan u yeeli lahaa walaalka low kuntu haddaan yeeli low kuntu haddaan ahay jaacilan mid yeelayo haddaan aan lahaa limushrikin mushrik diyatan u yeelayo jacaltuhaa liakhiika walaalkaa baan u yeeli lahaa walaakin se ucdiika waan ku siinayaa minhu isaga xaggiisa cuqbaa diyo ku siin maayo laakiin waxaan ku siinayaa waxaan kugu bedelo isaga yacnii marka uu walaalkaa maadaama uu kaa dhintay niyaddaadaan kabayaayo waxbaan ku siin doonaa hadday i yimaadaan marka ninkan isaga wuxuu ahaa nin muslim ah laakiin mu'alafatulquluub qalbigiisuu soo dumayaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam anaa kaa ciwad baan kaa siinayaa bedel ayb laakiin diyo maya fakataba lahu markaa nin mushrig oo mushrig kala dilay diyo laga baxshaa فkتب lh النبي sلى الله عليه وaلiه وsلم fakataba lahu النabiyu salى الlaهu عalيه وaلiه وsلم nebiga wuxuu u qoray bimiئaة bqل oo min اlإbli geel ah min أwali khumusin khumuskan ugu horeeya oo yakruju ka soo baxaya min muشhrikii bani duhlin reer bani duhl mushrikiintooda dagaalkan lala galo khumuska ka imaado boqol halaadoo geel in laga siiyo ay u qoray faakhada daa'ifatan minhaa qayb iyou qaatay marka ka mida kaas wa aslamat banuu duhlin reer bani duhlna way islaameen qayb buu qaatay reer bani duhl way iska islaameen markaas faalabahaa bacdu mujaacatu faalabahaa wou dalbay bacdu markaa kadib mujaacatu mujaaca ilaa abi bakrin buu ka dalbaday wxaygii waxay nebiga ii ballan qaadaan rabaa buu isagoo dhahay waataahu bikitaabi اnabiy sal اllahu alayh ali wslam nebiga warqadiisiiba ula yimid fakataba lahu abu bakrin abu bakar wuxuu u qoray biinay cashara alfi saacin labiyo toban kun oo suus min sadaqati اlyamaama yamaamo sadaqada ka imaanayso ay uga qoray arbacatu aalaafin burun afar kun bur qamadi wa arbacatu aalaafin shaciirun shaciir heed wa arbacatu aalaafin tamrun iyo afar kunoo timir wakaana fii kitaabi الnabiyi salى اllahu alيyه ali wslam waxaa ku taala limujaaca uu u qoray bismi اllahi الraxmaan الraxiim hada kitaabu min muxamadin الnabiyi limujaacata bni muraarata min bani sulma inii acطaytuhu miئaة min alibil baan siiye min أwali khumusin yakhruju min mushrikii bani duhlin ka soo baxayo cuqbatan min akhiihi cuqbatan yanii iyadoo ciwad bedel ay tahay min akhiihi walaalkii xaggiisa marka aan ciwad ugaga dhigo marka markii dambena abubakar baa siiyey marka waxaa laga qaadanayaa khumuska masaalixda laga bixiya muslimiinta waxaa ka mid ah dadkaas oo kale mu'alafatulquluubka iyo in laga siin karo xadiidka marka isnaadkiisu waa daciif siraaj ibnu mujaaca iyo dakhiil ibnu iyaas baa ku jiraan waana majhuuliin wbilahi towfiiq sal اllah slm ala nabiyina mxamed l